إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ka fuliyey muqdisho shabeellaha hoose iyo jubbada hoose weerar lagu dilay dad rayid ah ayaa ka dhacay habeenkii xalay deegaan ka tirsan gobolka mudug qarax iyo dagaal lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan askari ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa lagu dilay degmada buurhakaba ee gobolka baay munaasabad ballaaran oo ay diya ku kala qaadanayeen qaar ka mida beelaha dega walaayaadka hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee hiiraan bulshada ku dhaqan magaalada galhareeri ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysata xabashida ethoobiya ayaa waxaa lagu xasuuqay dad badan oo soomaali ah إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ka fuliyey muqdisho shabeellada hoose iyo jubbada hoose faahfaahin ku aadan cabdulaahi soomaali ayaa soo jeedinaya ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay qaraxyo waxay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho kuwaasoo lala beegsaday qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka oo fariisimo ku leh mid ka mid a qaraxyada ayaa wuxuu ka dhacay fariisin ciidamadu ay ku leeyihiin agagaarka saldhigga degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho dhowr qarax ayaa laga maqlayay deegaanka uu ka dhacay iyo nawaaxigiisa waxaa la aaminsan yahay in ciidamadii lala beegsaday khasaarooyin lagu gaarsiiyey qarax kale ayaa waxa uu ka dhacay fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin isla gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana ex control afgoy dhanka degmada dayni leh khasaare ayaana la sheegaya in ciidamadaasi halka uu ku gaaray waxaa kaloo jira qarax kale oo saddexaad oo ka dhacay xarunta warsame indhool oo ku taallaa waddada warshadaha ee magaalada muqdisho waxaa halkaasi lagula beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo iyaguna fariisin ku leh dhanka gobolka shabeellaha hoose meelo kala duwan ayaa xalay lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ah mid ka mid a weeraradaasi waxa uu ka dhacay deegaanka calaamada oo deris la ah magaalada muqdisho weerar kale ayaa waxa uu ka dhacay fariisin ciidamadu ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye weerar kale ayaa asigana waxaa lagu ekeeyey ciidamada dowladda federaalka iyaguna fariisinka ku leh beriire oo isla afgooye hoos timaada sidoo kale degmada qoryooli oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose xalay waxaa ka dhacay laba dagaal oo mid lala beegsaday ciidamada uganda ee halkaa ku sugan halka midka kalena lala beegsaday ciidamada dowladda federaalka ah kuwaas oo garab siinaya uganda iska dhanka jubbooyinka xalay ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay dagaal toosa ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow ciidamada kenyaatiga ee ku sugan gobolka jubbada hoose ayaa weerarada lagu hayee kaga imaanaya dhanka xarakada shabaabul mujaahidiin waxay yihiin kuwo joogto ah amaba isdaba joog ah weerar lagu dilay dad rayid ah ayaa habeenkii xalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug sida warkan oo ku faahfaahinayo cali aadan tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar ay maleeshiyaad hubaysan xalay ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolka mudug kaas oo dhaliyey khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac weerarkan oo ay geysteen rag hubaysan oo la rumaysan yahay inay ahaayeen maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo dhagxan cadde oo hoostaga degmada goldogob ee gobolka mudug sida ay warbaahintu u sheegeen dadka deegaanka uu falkani ka dhacay ayaa waxaa weerarkan lagu dilay laba nin oo xoolo dhaqato ah halka mid kalena lagu dhaawacay islamarkaana waxaa goobta si dhaqso ah uga baxay raggii geystay weerarka ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee loo beegsaday dadkaasi balse waxay wararka sheegayaan in weerarkan uu salka ku hayo dilal la xiriira aanooyin qabiil oo ka taagan halkaasi deegaanada ay ka armiyaan maamullada uu shisheeyaha ka dhisay dalka ayaa waxaa ka dhaca falalka noocan ah kuwaas oo ay ka qayb qaataan askarta ka amar qaadata maamulkaasi qarax iyo dagaal lagu dilay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan warkaas iyo war kaloo ku aadan askari ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed oo lagu dilay degmada buurhakaba ee gobolka baay waxaa soo jeedinaya mahad cubayd guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maalintii shalay qarax la beegsatay kolanyo ciidan oo ku socdaalaysay qeybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya qaraxa oo ahaa miinada dhulka lagu aaso islamarkaana ahaa mid xooggan ayaa waxa uu haleelay gaari cabdibile ah oo ka mid ahaa kolonyada ciidan ee la qarxiyey waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday askartii saarnayd kolonyada ciidan ee qaraxa lala egtay ayaa maraysay xilligii la beegsanayay deegaanka cawmaad ee hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan isla gobolka hiiraan wararka naga soo gaaraya ayaa sheegaya in duhurnimadii shalay dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka uu halkaa ka dhacay dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidanka dowladda federaalka ay weerar kusoo qaadeen deegaanka cawmaad ee hoostaga degmada matabaan balse waxa ay la kulmeen iska caabin xoogan oo kaga timid dhanka ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sida aan ku helayno wararka dagaalka ayaa ahaa mid xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan islamarkaana jugta iyo dhawaqa rasaasta laga maqlayay deegaanada ku dhodhow halka uu dagaalku ka dhacay tirada guud ee dhimashada dagaalkii iyo qaraxii shalay ka dhacay deegaanka cawmaad ee gobolka hiiraan ayaa ah sagaal askari halka ay ku dhaawacmeen sagaal kale toddobo ka mid ah ciidamada la dilay ayaana meydadkooda looga cararay halka uu dagaalku ka dhacay waxaana shalay galab lix askari oo dhaawacyo garaab ah qaba la geeyey magaalada guriceel iyagoona awoodi waayey in ay geeyaan halkii markii hore ay kasoo duulaan tageen oo ah beledweyne ciidamada lagu laayay dagaalka iyo qaraxa shalay ka dhacay gobolka hiiraan ayaa waxay isugu jiraan saraakiil iyo askar waxaana ka mid ahaa guray xasan cilmi oo ahaa taliyo horin cabdiriika oo ahaa sarkaal ka tirsanaa hay-adda lagu magacaabo nabad sugidda iyo cumar dhurwa oo ahaa sarkaal ciidan iyo sidoo kale macaane oo ahaa askari waxaa sidoo kale ka mid ah xaayow iyo cabdicasiis dabasuun oo iyaguna askar ahaa kana mid ahaa ciidamadii shalay lagu dilay dagaalada saraakiisha ku dhaawacantayna waxaa ka mid ahaa sarkaal laba xidigle ah kaas oo lagu magacaabi jiray bakaal dhaawiciise ayaana ah mid halis ah dhanka kalena haddii aan eegno gobolka baay ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qorshaysan waxa ay ku direen askari ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed dilka askarigan ayaa waxa uu ka dhacay degmada buurha kabe ee gobolka baay waxaana fuliyey rag gaar ah oo ka tirsanaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab askariga la dilay islamarkaana ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cali keer waxa uuna ku biirayaa tiro askar iyo saraakiil ah oo ay horey xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga dishay maamulkaas maalmihii lasoo dhaafay gobollo kala duwan oo dalka ka mid ah ayaa waxaa ka dhacay dagaallo qaraxyo iyo weeraro qorshaysan kuwaas oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka iyo kuwa soomaalida ah ee la shaqeeya munaasabad ballaaran oo ay diya ku kala qaadanayeen qaar ka mid a beelaha degawalaayaadka hiiraan shabeellaha dhexe iyo galguduud ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan gobolka hiiraan faahfaahinta warkan sakariye cumar ayaa soo jeedinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay martigelisay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waxaa diya ku kala qaatay beelaha kale ah xawaadle muransada iyo abgaal waxaana munaasabadan ay ka dhacday magaalada buqa qable ee wilaayada hiiraan kadib kulan dheer oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka beelaha diyada kala guddoomay iyo wilaayada saddexda gobol islamarkaana qabanqaabadiisu ay lahayd qismiga musaalaxada ee maktabka siyaasadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay ku kala qaateen lix kun laba boqol oo neef oo geel ah ugu horreyn waxaa diyada kala qaatay beelaha xawaadle iyo abgaal waxaan markaa walaalkii cabdi xiiray ku wareejinayaa laba boqol sagaal iyo toban iyo bar geel ah walaalkayaan rabaa inaan intaas ku wareejiyo asiguna iga aqbalo shee cabdi tafadal bismillaah alxamdulilah rabbi alcaalamiin calaa asrafi alambiyaa walmursaliin siduu walaalkay sheegay waa caynkii ee jeedii kala qaadistii labada qabiil waaye wuxuu ugu wareejinayaa walaalkay sheekh cali biyow meesha abgaal geel ah laba boqol sagaal iyo toban halaad iyo bar sidaad arki doontaan ama muuqaalku uu sheegayo waxaa layidhi geel iyo waxay guyagaashay isma dheera dadku dhibka waa diideen inta badan waxa hadda muuqdaa waa geeli oo qaarle lacagay ka kale tira asoo nool baa laysi siiyey sidaasaanan heshiis ku nahay kuna kala wareegnay ilaah baana ku mahadsan intaas kadib waxaa madasha ay munaasabadani ka dhacaysay ka hadlay nabadoonnada beelaha xawaadle iyo muransade waxaanu maanta halkan lagu kala wareejiyey xoolo xaquuq ah ee cid walbaba ciddii lagu lahaayna iska wareejisay cid mataqaan laheedna lagu wareejiyey waxaa kala wareegsadeen murugsade beesha murugsade iyo beesha xawaadle anugu waxaan ka mid ahay odayaasha murugsade ah waan la wareegnay aadaan uga mahad celinaynaa oo ku faraxsannahay inaan maanta aan maaragtay aan ku kulanno annagoo maaragtay ku kala qaadanayna dhiigaggii dadku walaalaha ay kala galeen een, iyo dhammaan walaayada walaayooyinka saddexda walaayo ah ee ku soo wada kulmay halkan juhdiga iyo dadaalka dheeraadka aan ognahay aan dareemi karno inta laysla soo maray ay bixiyeen gooshaas qiimaha badan le aadan ugu faraxsannahay waxaa sidoo kale martida munaasabadda ka hadashay ka mid ahaa ugaaska beesha murunsade ee ugaas cabdulaahi daahir sidaan waxaa ka sii muhiimsan oo ka hortaggeedii ah oo in dhibkan in maalin walba diyaar la kala qaato wuxuu dhiiggaasu uu ku sii joogsan karaa waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsaneed hebelaa nin dilay dhab in la yidhaahdo ee la yidhaha waa kan. walaalo ama dilo ama cafiso ama diiso qof xoola kaa siinaya lama arka asagaad ku leedahay annaga naguma lihi gacanta loo gelsho qofkii weliyudamka dadku ma joogo boqol halaad qofku haddii la yidhaahdo wiilkaada keen boqol halaadaa lagu siina meesha alaa lagu dilaa qof ogol ma jirto soo saas maaha haddana iyadoo sidaas ah rag naftooda waxay ku bixinayaan jihaad fii sabiililaahi aa lagu bixina naftooda jannay ku bedelanayaan waxaa lagu difaacaa diinta iyo dadka iyo sharaftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda wax walbaa lagu difaaca dhinaca kale waxaa isna markiisa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey oo munaasabadda ka hadlay imaamka beesha abgaal imaam maxamuud xaaji xaamud oo ka mid ahaa martidii lagu casuumay munaasabadda waxaa ka mid a raxmadda iyo khayrka aan haysanno masaafadaad ogtiinaan walaalayaal isu soo marnay allah maha cid kaloon ka baqaynana ma jirin tartiibaan u soconnay tuuladaa do- doonta istaag waxaa ro- doonta ka cab waxaa doonta ka cun meeshaa doonta ku hergal meeshaa doonta ku hergal waxaad ogtihiin ridada degmada balcad iyo xamar isuma imaan karta degmada afgooyi marna isuma tegi karta waana soddon kilomitir marka nacamkaas amnigaas dumaanintaas xasiloonintaas allihina siiyey ayaan u mahad celinaa insha allahu tacaala ugu dambeyntii munaasabadan oo ku soo idlaatay jawi wanaagsan ayaa waxaa soo xiray waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan isagoona u tilmaamay odayaasha dhaqanka muhiimadda shaqada ay hayaan intaa kadib dadka dhaqanka ah oo ugaasyada iyo imaamyada iyo nuqabada iyo qaybaha kala duwan leh shaqadaanna iyaga u istaagay waa aad mahadsantihiin ilaahay baa mahad iskale dad baa idinka horreeyey shaqa noocan oo kalena aan weligood qaban kuwa naga dambeeya waxay noqon doonaan ilaahay baa og meesha aad ku aadan tihiin ka dhaqan ahaan iyo wakhtiga hadda aan joogno iyo shaqada aad qabanaysaan waa shaqada lo- muxuu ahaa waa shaqo looga dayanaya nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa shaqo qab- waa qayb ka mid ah diinteenna islaamka ah waxa aad qabateen oo niyadu ikhlaas tahay waa wixii jannada lagu gelayay dhulkeenna waxaa ka jira jihaad ilaahay diintiisa la difaacayo sharafta dadka muslimiinta la difaacayo jihaad la rabo kitaabka allah in lagu kor yeelo baa dhulkeenna ka jira warnamayow shareecadan annaga iskale warlax jeclo adiga aad leedahay qof kale loogama dambeeyo qofna dhaxalka aabbihiin laga qadiyo ma ogolo war dhaxalka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diintii allah uu noo soo dejiyey difaaceeda ayaa annaga aan shirka ku nahay waa wada leennahay xawaadlow dushaada weeye murasadow dushaada weeye abgaalow dushaada weeye qabaaisha soomaalida kale kulligeen waa saas ilaahayna waa nagu xisaabtamaya subxaana wa tacaala wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa beelaha muslimiinta ee degan markii khilaaf uu soo kala dhexgalo lagu xaliyaa shareecada islaamka halka deegaanada ay joogaan shisheeyaha iyo maamulada isaga uu dhisay ay arrintaasi ka jirin bulshada ku dhaqan magaalada galhareeri ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimkii dhowaan ay baahisay mu'asasada alkataa'ib maxamed ciise ayaa ka waramaya dad aad u badan oo isaga kala yimid magaalada galhareeri iyo xaafadaha ku dhow magaalada ayaa goob fagaaro ah ku daawaday filimkii ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib dadkan oo isugu jiray qaybaha kala duwan ee dadweynaha ku nool magaalada galhareeri ayaa aad ugu rayaaqay islamarkaana usoo dhoweeyey isdaarka alkataa'ib ee lagu soo bandhigay mucaskar ay ka qalinjibiyeen dad waayeelo ah oo ay culimo ku jiraan haddaba waa kuwan dadkii daawaday filimka oo ka warbixinaya waxyaabihii ay ku daawadeen filimka alkataa'ib dadka muslimiinta oo dhan ayay maaragtay tusaale u yihiin in maaragtay lagu daysado ilaahi subxaana wa tacaala hana waafajiyaan lena iyaga ilaahi subxaana wa tacaala ha ka aqbalan lena camalkooda saalixa sidaasaan rajeeyaynaa inaan dariiqaas insha allahu tacala wada marno waxaa iigu yaabka badnaay hadda sheikh aan aqaano oo la yidhahdo sheekh axmed dheere ayaa iiga muuqda meesha sheekhaas marka cajiib waaye aniga ma islahayn nin da'daas tira maaragtay hadda tababarka iyo sidaas u shaqaynaya laakiin insha allahu tacaala waxaan dareemay inay arrintu aad u fudud tahay waxaan dhihi lahay marka dad maadaama odayaalkii da'da ahay oo da'dooda intaas gaartay ay diyaargaroobayaan oo ixdaad ku jiraan waxaan isleeyahay dhallinyaro fadhi umayaan dhallinyarta waxaan leeyahay dhammaan fadhi fadhigaa ka kaceen jihaadkana ha galeen odayaalkana waxaan leenahay iyagana allaha sugo intaasaan leeyahay sidoo kale qaar ka mid ah odayaashii daawaday filimka alkataa'ib ayaa sheegay inaysan horay u arag dad waayeelo ah oo tababaranaya hase yeeshee maanta wixii ka dambeeya odayaasha loogu baahan yahay inay diyaargaroobaan caawa aad aad iyo aad filmkii aad iyo aad noo qanciyo ayaan daawanay maxaa yeelay maxaa tira caawa ka hor maamaan arkin ba odayaalo waayeelaa oo da'dooda siddeetan jir ama sagaashan jir ay tahay oo tababar qaadanaya ilaahay dartiedii maxaa tira say u dagaalami lahaayeen darteed tababar u qaadanaya ma anaan arkin laakiin caawa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida sharafta lahoodii maxaa tira walaayadu ay noo tustay waxaan ugu baaqayaa sagaasan jir meeshuu ka tababaranaayo inaynu qofuba inay naga herin filan cajiiba ayaan daawanay oo shuyuukhda dhiirigelina marka odayaashaynu aan anigu ka mid ah haddaan xoogaa yar bere aan islahayn lamaba dhaqaaqi karo in raggu dhaqaaqi karo oo odayaal dagaalami kara oo wax walba qaban karaan caawa is ogaanay dhowaan ayay ahayd markii mu'asasada alkataa'ib ay baahisay mucaskar ay ka qalin jebiyeen dad garacas ah oo ay culimo ku jiraan waxaana isdaarkaas si weyn u soo dhoweeyey kumanaan ruux oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysata xabashada etoobiya ayaa waxaa ka dhacay xasuuq ba'an oo loo geystay dad soomaali ah gobolka city oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ayaa waxaa ka dhacay xasuuq ka dhan ah dadka soomaalida ah waxaana weerar maalintii shalay ka dhacay magaalada garbaciisa lagu dilay ku dhowaad saddex boqol oo ruux dadkan soomaalida ah oo ku sugnaa garbaciisa ayaa waxaa weerar xoogan ku soo qaaday maleeshiyaad hubaysan oo isugu jira canfar iyo tigree waxaana dadka ay laayeen ay u badan yihiin haween carruur iyo dhallinyaro qadka tareenada ee isku xira itoobiya iyo jabuuti ayay markaas kadib jareen dad caraysan waxaana uu qadkan maraa gobolka city xasuuqan ayaa waxay hogaamiyaasha dhulka soomaali galbeed ku eedeeyeen jabhadda canfarta oo taageero ka helaysa jamhadda t b l f waxaana gobolka city ka dhacay iska horimaadii u dhexeeya canfarta iyo soomaalida kuwaas oo geystay khasaarooyin kala duwan warkii duhor aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligaa waa naga intaa